galabnimo wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey
waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha hambalyada iyo heesaha toddobaad waliba waraaqo fara badan ayaana agyaalla heesahan annagaa ku darna iyo wixii kale dadku ay jecelyihiin dhambaalka ugu horreeya faahinow laga leexan karaa maba la sugi karaba ma aha inta looga soo noqonay bal isaga aan ku bilaabo waa dhambaal aad u qurux badan oo waxti fara badan sida muuqata la soo geliyey ubaxyo lagu soo xarnay alla muxuu had naga qaatay markaan soo gaaba waxaa ugu horeeya aabe cabdirashiid cismaan fari waxaa kaloo ku jirta hooye sahro xaaji maxamed ciise abti aweys xaaji maxamed ciise abti cabdulcasiis macalin ibraahim iyo abti cabdulaahi bashiir sheekh cali iyo abti cabdirasaaq axmed cilmi iyo habaryar luule xaaji maxamed ciise iyo habaryar sagal macalin ibraahim iyo habaryar siciido axmed cilmi dhammaan waalidiinba halkani ku qoran waxaa kaloo ku jirta eeda raaxo cismaan faray eeda faadumo cismaan faray eeda ogaaso axmed aadan iyo eedo canab maxamuud cali iyo eedo maryan hodan cismaan aarey baa la yidhi iyo duniye macalin iyo carruurteeda maxamed weli cabdirashiid cismaan faray iyo dhammaan ilmo cabdirashiid faray iyo dahabo axmed faray iyo dhammaan ilmo axmed faray malyuun cabdulqaadir faray iyo dhammaan ilmo cabdulqaadir faray iyo xaawo cali faray iyo dhammaan ilmo cali faray iyo nasteexo cabdinaasir faray iyo dhammaan ilmo cabdinaasir faray iyo ugu dambeyntii firdowso cabdiraxmaan faray iyo dhammaan ilmo cabdiraxmaan faray iyo cabdulaahi bilo muuse iyo dhammaan ilmo bilo muuse dhammaan dadkana waxa ay tahniyad kal iyo laaba lasoo koobi karin baa layidhi halkan uga dirayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga baa la yidhi kasta iyo mooyaha taasaan ugu soo kortibilan maanta kasha iyo mooyaha taasay ahayd in lagu soo bilaabo sababtoo ah kal iyo mooye maba kala maarmaanba sida badarka loogu xanshiriyo maad arkin ibraahim alla yaa maanta ii dhiiba iyo xawaajiga yaa maanta ii dhiiba mooye badar galey laga soo buuxiyey kashana ii dhiiba watusaan aragna sida loo tumi jiray waa lanta waa lagu xaragoon jiray ibraahim waa waxaan la qorqorneynba malaha waa iyada iyadan weynaa noo daraata waa tahay mooyaha baa la yidhi waa kasha iyo mooyaha dhalada iyo kaaseedka wax badan baa laysa soo raaciyey waa tahay intaasoo gabaya waxaa loo tiriyey ciise cabdirashiid cismaan faray iyo xaaskiisa xaawo axmed cismaan xaawo canab arooskoodu ka dhacay degmada wardhiigley taariikhdu markay ku beegneed waa layidhi sagaal iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan aan ku jirnay laba kun shan iyo tobanka maalinnimadii isniinta baa layidhi ducaduna waa xaggiina waa tahay kasha iyo mooyaha waa layidhi dhalada iyo kaaseedka layidhi farta gabal dheer baa loo soo tiriyey arooskani marka ibraahim ducadana waa xaggiina baa layidhi dhinacaagan usoo tuuro allah ka dhigo arooskaasi kii isku waara eeba uu kala siiyo gabar iyo caano wiil iyo caano dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo malayko xuseen xasan iyo aabe salaad laamow cabdi iyo cali nuur salaad ibraahim iyo bishaaro salaad ibraahim iyo caaqilo salaad ibraahim iyo waxay idhaahdeen adeego salaad ibraahim iyo maxamed macalin cabdiraxmaan iyo rooble isxaaq mataan iyo sugow cali ibraahim cabdiraxmaan salaad laamow iyo aadan cabdi macalin cabdiraxmaan iyo qaasim isxaaq nunay iyo cabdi gaabow isxaaq xuseen sheekh xasan isxaaq xuseen ibraahim aadan salaad iyo xasan aadan salaad iyo faadumo maxamed macalin iyo ugu dambaysta waxay yidhahdeen weliyo maxamed macalin dhammaan dadkaasina waxa ay taaniyo dhalasho ay u dirayaan cabdi salaad ibraahim iyo waxay yidhahdeen wiilo salaad laamow oo wiil ugu dhashay degmada bardaale ee gobolka baay waxaana wiilkaasi loo bixiyey axmed weli cabdi salaad ibraahim waxaana iliin allah ka dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay waa tahay ibraahinow bal dhambaalkana aan soo qabto waxa uu nooga yimid waxaa layidhi waan idin salaanay baxda v o a soomaaliga baa layidhi waa tahay siday usoo koobeen baan ka helay v o a marka la yidhahdo shan iyo afartan wadan dad isaga kala yimid iyo luuqadahooda iyo salaan la kala gaara v o a soomaali baa lagu soo koobay waxaa halkan tahnid dhalasho oo farxad le ka daraya baa layidhi asxaabta kala ah hooyo mako sheekh axmed iyo doctor cusmaan xaaji ibraahim iyo nabadoono cabdirasaaq ciise iyo sheekh sayid ibraahim xaaji ibraahim iyo brofesor faarax xaaji ibraahim iyo eedo nasro xaaji iyo eedo xabiibo xaaji ibraahim waxaa kaloo ku jira dhambaalkan aadka u gaaban eedo khatro xuseen muuse iyo eedo faadumo xaaji ibraahim iyo adeer aadan xaaji ibraahim iyo adeer maxamed nuur xaaji ibraahim iyo eedo muumino macalin aadan dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana ay tahaniyad dhalasho oo kaliya laab ay u dirayaan nadiifo xaaji ibraahim iyo saygeeda sheekh xasan sheekh ebow oo wiil ugu dhashay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho maalintii khamiista oo ay taariikhdu ahayd baa la yidhi shan iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxay leeyihiin wiilkaasi waxaan ugu duceyneynaa in ilaah uu ka dhigo midkii weynaada ee wanaag kusoo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan kusoo kordhiya aamin ayaa leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe axmed aadan guley iyo hooyo maryan axmed shareeco iyo habaryar raxmo axmed shareeco iyo habaryar nadiifo axmed shareeco iyo habaryar hindiyo axmed shareeco farxiyo axmed aadan fardowsa axmed aadan iyo xabso axmed aadan ayaan axmed aadan xuseen nuur ciise iyo waxay yidhahdeen axmed maxamuud cibaar iyo shaafici maxamuud cibaar suleymaan maxamuud cibaar mascuud ibraahim xasan muuno ibraahim xasan sadaam xuseen nuur iyo waxay yidhahdeen salmaan xuseen nuur iyo suhayb xuseen nuur iyo cabdiraxmaan xuseen xasan dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan rome riyaad muqdisho buulomareer iyo busley waxayna taaniyad u dirayaan haaruun axmed aadan iyo asli maxamuud cibaar oo wiil ugu dhashay magaalada akra ee dalkaasi ghana waxaana ay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin haaruun waxaana ay leeyihiin maxamed amiin soo barbaar noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan aniguna leenahay barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa noogu marti ah oo anigii caasho dhexdeena fadhiya maanta cumar xasan oo ka mid ah wariyaasha laanta laf soomaaliga ee v o a waa tahay cumar ibraahim oo dhawaan saaxiibada nagu soo biray v o a da aad ku firfircoon buu kamid yahay dad fara badan waxay mar horeba ibraahim waxaa la yidhi war la qabo xiise male barnaamijka caweyska kaga dhargin isagoo nin cidiya beertay iyo gabar dhir badan iyo ka sheekeynaya ma maanta barnaamijkaad marti ku tahay hambalyada iyo heesaha kusoo dhawow mar kale cumarow aad iyo aad baad umahadsantihiin caasha cuud iyo weliba ibraahim daanduray bal warqadahan horteena yaalla mid ka soo qabso mid baan soo qabsanaya kolley waxaan leey bal dhegeystayaasha aniguna aan salaamo guud ahaan aad iyo salaamaya dhegeystayaal hase ahaatee warqadaan gacanta ku haya nasiibunaaga waxay noqotay waa tahniyada dhalashaha waxaa si wada jira inoogu soo diray dad fara badan baa ku qoran hase ahaatee waxaan la yaabay magaca toyota baabuur baanu iqiina caasha cuuday ama daanduray oo kowdhe hase ahaatee waa ilmo nuur toyota ayaa iyagu u badan laakiin laakiin mid ku darso cumarow kambaniyadan gawaarida soo saara magacyadaan maqlayn oo dhan waxa laga yaabaa caruurtoodii ogow waa sida aad sheegtay warqadan waxaa si wada jira u soo diray dad aad fara badan waxay marka horena ku bilaabeen waxaanu salaamayna daadihiyayaasha barnaamijka gaar ahaan caasha cuud iyo weliba ibraahim daanduray waxaan u malaynayaa inay dhegeysanayaan waxa ay kala yihiin dadkaasi waa hooye khadiije axmed mahad sidoo kalena waa kaamilo nuur toyota cali nuur toyota sidoo kalena waa yuusuf nuur toyota amel nuur toyota iyo saygeeda oo ah cabdinaasir maxamed aadan sidoo kalena waa ikra nuur toyota iyo carruurteeda iyo saygeeda oo isagana magaciisa la yidhaha cabdiqaadir cabdi nuur waxaa meeshaan ka maqlayn waa ilmo nuur toyota waxaanay iyaguna kala yihiin waa zamzam nuur toyota maxamed nuur toyota sidoo kalena waa hodan maxamed tiif oo ku magac dheer boqoradda haye soo dhawo baanu ku leenahay dhinaca kalena waa qamar cabdiqaadir axmed iyana ku magac dheer qamar duca qabto allah ku ziyaadiya ayaanu leenahay
waa sidaad sheegta allah u ziyaadiyey weliba warqadda way sii socotaa dadka soo diray waa xasan axmed tifo iyo weliba cabdilaahi cusmaan weyne sidoo kalena waa zamzam nuur abikar iyo leyla nuur abikar ugu dambayntiina waa edo xaliimo cabdi raage iyo abukar cabdilaahi ibrahim oo ku magac dheer newman waa ninka cusub dhamaanta kaasi waxaanu kala joognaa bay yidhaheen waa an idhaahdee xaafadda magaceeda idhaa xaawa taako ee degmada afgooye wiilkaa halkaas ku dhashan waxaa magaciisa loo bixiyey waa maxamed mahad maxamed duuqow raage balse waxaanu hambalida u diraynaa bay yidhaheen hooye nimco nuur toyota iyo aabe mahad maxamed duuqow oo weli ku dhashay xaafadda xaawataako ee degmada afgooye horey baan u sheegay wiilkaas waxaa loo bixiyay maxamed yare maxamed yare soo barbaar noqo kii dalkiisa dalkiisa diinsa anfaca amiin baanu leenahay waa tahay aamin ayaan dhammaanteenba leenahay heesta ugu horeysana adigunbaan kugu casuunay cumarow waa hagaaga kulley waxaan u malaynayaa in aan waayo waayo dib u celinaya dadka haddii aan ka shanqariyo heestaasi allah u naxariistay waxaa ku luuqeynaya waa axmed mooge waxaana idin la daadihinaysaa balqaada dhegeysa waa zahra axmed cashaqaan isoo riday akaraysta hawshe fartamadartaya kale raaska kale raaski
waxaaba la soo galay nin heesaya dad fara badan laakiin kaba kaba wadasi maxaa dhacay kabankii stuudio aa xagka ibna xafiiska ma garata kulley dad badan ayaa laga yaabaa inay aad uga helayaan horta dooqaaga iyo heesta aad soo qabatay Sababta weliba waa- waxaan ogahay in dad ay si gaara u jecel yahay haddaba carabku dhufta cabdisalaan heriri oo kale oo laga yaabo inuu barnaamijkan meel uun ka dhegaysanayo Mhm.
Thank you. waa hagaag dhegaystayaal heestaa macaan ee aan anigu idiin soo xulay ayu inagu luuqeynayeen axmed mooge iyo zaare axmed ayaan markaas intaas kaga gudbaynaa haatanna waxaanu jaleecinaa waa dhinacii waraaqaha soo dirateen dhalashooyinka salaamaha taaniyadaha iyo qaar kaloo badan waxaana barnaamijka markaasi u daynayaa waa cashacuud iyo daandurey cumar xasan aadaad u mahadsan tahay duuqaaduna muxum alile heestaasi dad badan ayaan filayaa inay madax u ruxeen si weyn si weyn weliba ibraahino madax ruxid oo keliya ma aha waa tahay ayaan mar kale u laabano dhinaca dhambaalada kale ee faraha badan ee dhegeystayaashu ay noo soo dirsadeen iyo sidoo kale heesaha annaguna aanu ugu larno dhambaalada ay soo diraan waa tahay dhambaalkan assalaamu calaykum alyiri dhammaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha caasho iyo ibraahim waa tahay waan idinka gudoonno cumarna anaga ku daray maanta iyo waxaa la yidhi marka xigta annagoo kale ah hooyo shukri cumar cali iyo abti maxamed cumar cali oo loo yaqaano saxafiga iyo faarax cabdiwaxiid waa cabdiwaaxid cusmaan iyo cali naasir cabdiwaaxid cusmaan iyo mulki cabdiwaaxid cusmaan iyo abti bilaal cabdi jimcaale iyo axmed faarax oo loo yaqaano gindhe iyo sidoo kale maxamed axmed cabdiwaaxid iyo sakariye axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo sagal axmed cabdiwaaxid cusmaan waa dhammaan ilmaha cabdiwaaxid cusmaan sakariye aadan iyo cabdixakiinna way ku jiraan waxaa sidoo kale ku jirta cadar cumar bidaar iyo fahad cumar bidaar iyo muna maxamed xaaji iyo fartuun xasan sheekh iyo yuusuf xaaji aadan gaduudow iyo cabdikariin xaaji aadan gaduudow iyo ugu dambeyntii cabdiraxmaan maxamed oo loo yaqaano cadka dadkani waxay kala joogaan baa layidhi gudaha iyo dibadda dalka waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan waa waxaanay tahaniyad u dirayaan ismahaan aadan gaduudow iyo axmed cabdiwaaxid cusmaan oo dhowaanay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey baa layidhi sundus axmed cabdiwaaxid cusmaan ducada waa xaggiina baa layidhi waxaan ugu duceynaynaa sundus in ay soo barbaarto waa hagaaga waxaa noo baaqaya cabdulle maxamuud siyaad oo ku magac dheer cabdulle garabey iyo maxamed muuse siyaad oo loo yaqaano gacmo gaab iyo bishaar muuse siyaad bishaar cagashaandhi iyo cabdulaahi muuse siyaad cabdulaahisan dheere dahabo muuse siyaad cadar muuse siyaad iyo carabo muuse siyaad cabdulaahi cumar siyaad cabdulaahi dheere iyo maxamed cumar yuusuf dadkaasi waxa ay kala joogaan muqdisho iyo gobolka hiiraan waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan cali muuse siyaad iyo marwadiisa raaxo axmed maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho xaafadda xamar jajab waxaana wiilkaasi loo bixiyay yidhahdeen cabdinaasir cali muuse ducaduna waa caashicuud ay yidhahdeen caashahaye waa tahay waxaan ugu duceynaynaa inuu noqdo kii soo weynaada ee wanaagsanaadee soo barbaara tahniyad dhalasho farxadle waxaa diraya baa la yidhi saxaafiyiin ay ka mid yihiin axmed cabdiraxmaan jacket waa salaamaya iyo axmed weli xuseen maxamuud iyo maxamed cumar bakay dhammaantood salaaman wada u marinaya haddayna dhegeysanayaan iyo sidoo kale maxamed abuukar axmed ma'da iyo maxamed cabdulaahi aadan sidi maxamed xasan axmed maxamed yare iyo ibraahim maxamed aadan qaran iyo cabdiqaasim macalin axmed iyo cabdirasaaq aadan jemes alan dosh baa la yidhi iyo gacal xuseen gacal ayman iyo falastiin axmed imaan iyo sacdiye cabdiraxmaan cabdulla garabe iyo mune cumar xasan iyo leylo muuse sheekh madoobe iyo canab maxamed yare iyo shaadiye maxamed cabdi waa dhammaan asxaab fara badan oo wada wariyaala iyo sidoo kale farxiye maxamed khayren waxa ay tahaniyada dhalashoo farxad leh u dirayaan cabdi salaad ibraahim cabdiyare iyo wiilo salaad laamow oo sagaal iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka wiil ugu dhashay degmada bardaale ee gobolka baay wiilkaana waxaa loo bixiyey baa layidhi axmed weli cabdi salaad ibraahim soo barbaara bay leeyihiin oo noqon kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan gaaban casho haddii aan akriyo waxa ay ku bilowday waa in islaamaynaa caashucuud iyo daanduray waxaana aan kala nahaba yidhaahdeen dahabo maxamed iyo bare xasan iyo waxay yidhahdeen maxamed xasan iyo farxiyo isaaq iyo deeran isaaq iyo mako isaaq dhammaan reer xasan iyo reer macalin waxayna taaniye dhalasho jeceliin inay gaarsiiyaan faadimo xasan ferey iyo waxay yidhaahdeen maxamed xasan macalin oo wiil ugu dhashay deegaanka wajeero gobolka waqooyi bari ee kenya gaar ahaana xaafadda township wiilkaasina waxaa loo bixiyay yidhahdeen fucaad maxamed ducaduna waxa ay leeyihiin idin kale waayo waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhig kii soo barbaara oo waalidkii iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca waxaad moodaa inaan waraaqihii ku yara siqanay oo waraaqo dhaadheerna waan akrinay oo dad ay noo soo dirsadeen asxaabada waa tahay bal waxaad nasoo qabataa dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heestaan kudhigeedu yahay jacayl dhidibta aastay jacayl dhidibka aastay baan dheeldheeliyay miyaa talo jacayl dhidibka aastay waxaan u malaynayaa macnaheega in heestaa ma adartay yaa laga heli doono macnaha in heestaas laga heli doono xididada aastay jacayl hadda aan la gaarin waayo meesha uu jiro oo xataa haddii cagaf cagafyo lagu soo qodo aan la soo faagi karin aan loo tegi karaynin waa tahay waa fanaankii maxamed sulayman waan u malaynaya saas waay
Thank you.
أنا
dhaawacaygii jacayl dhibtaastaan la dhedheliyaa codkii macaana ee maxamed saleebaan haddaan intaasi kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasha haye dhambaalkanna waxaa diraya saaxiibo fara badan oo halkaan aan lagu soo koobi karin baa la yidhi waxaana ugu horeeya waxay yidhahdeen waad islaanay barnaamijka hambalyada iyo heesaha dadka daadihi bay yidhahdeen waa tahay waad idinka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annagoo kalaa dhammaan reer xasan iyo isaaq iyo reer aadan oo kalaha bay yidhahdeen barre xasan maxamed xasan liibaan aadan iyo dahabe maxamed iyo keerto isxaaq iyo maka isxaaq iyo farxiye isxaaq iyo sidoo kale weriye maxamed xaaji xasan iyo xaaskiisa weriye faysal isaaq iyo waa faysal isaaq cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo weriye baa la yidhi nasro kiin jacfar iyo ugaas ilka case iyo injineer borow dhammaan asxaabtani waxay tahanid dhalasho u dirayaan baa la yidhi faaduma xasan faray iyo saygeeda maxamed xasan macalin oo wiil ugu dhashay degmada wajeer gaar ahaan xaafadda baa la yidhi township wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi fu-aad ducadan waa v o a fu-aad waxaan ku duceynaynaa inuu noqdo kii soo barbaaray dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamiin waxaa dhambaalkana wadajir noogu soo qoray hooyo zahro shidane bayr iyo hooyo siciido shidane bayr iyo hooyo warsan maxamed cabdi madoobe iyo ayeeyo aamino culusow shadoor iyo aabe xasan maxamuud iyo waxay yidhahdeen abti cabbaas shidane bayr iyo aabe maxamed jibriil iyo ilmo maxamed jibriil ilmo xasan maxamuud khatra bare maxamed oo habana loo yaqaano iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi bare maxamed iyo barkad bare maxamed iyo faadumo bare maxamed farxiyo maxamed cabdi iyo asli maxamed cabdi iyo cabdisalaan maxamed cabdi iyo cabdirashiid maxamed iyo xareed maxamed cabdi iyo nadiifo abshir cabdi iyo ugu dambaysta deeqo saciid cabdi dadkaasina dhammaantood waxay jecel yihiin inay taaneed kal iyo laaba gaarsiiyaan doctor cabdirasaaq xasan maxamuud iyo farxiyo maxamed jibriil oo arooskooda uu ka dhacay qardho waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo kuwa isku waara ubad qarqaban weyba kala siiyo aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalkana waxaa saaxiibada diraya ugu horeeya xuseen aadan sankey iyo ibraahim aadan sankey iyo cabdulaahi aadan sankey abe aadan sankey baa layidhi iyo cabdiraxmaan aadan sankey iyo abti xuseen aadan xasan iyo abti xasan xuseen iyo abti ismaaciil aadan aadan xasan yaasiin iyo cabdinaasir cabdulaahi kerow iyo maxamed salaad aadan cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo sulaymaan maxamed nuur jacfar iyo abshiro macalin isxaaq iyo cabdikariin salaad maxamed iyo cali macalin aadan iyo aadan xuseen marsuul waxau ku magac dheeryahay sheekh aadan iyo nuur maxamed ibraahim iyo mustafa cabdi sulaymaan iyo xabiibo salaad maxamed iyo hooyo khadiijo nuur dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda gaar ahaan baa layidhi toosilow garoowe britain maraykanka talyaaniga iyo turkiga waxaana taaniyad aroos halkan uga dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen xasan aadan sankey iyo qureysho cadow aadan oo arooskoodu ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay taarikhdu markay ahayd tobankii bishan aynu ku jirno oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaanan leenahay bay yidhahdeen allah ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano bay yidhaahdeen wada jira ee nabadgala aad baan uga hel warqadan iyagaa soo dhamaystire aad bay mahadsan yihiin aamiin ayaan aniguna u raacinaya aamiin aamiin dhambaalka nacaash wuxuu naga soo gaaray hooyo maryan cabdi waare iyo dhammaan reer cumar cibaar meel kastoo ay joogaan adeer nuur cumar cibaar iyo abti cabdiqaadir cabdi waare caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo abti ciise cabdi waare iyo habaryar deeqo cabdi waare iyo habaryar aamino cabdi waare iyo habaryar xaliimo cabdi waare iyo waxay yidhahdeen habaryar xabiibo cabdi waare iyo caruurteeda iyo adeer shire xaraare iyo waxay yidhahdeen adeer sheekh muumin iyo cabdiqaadir sheekh muumin iyo cilmi maxamed waare iyo maxamed cali cibaar iyo farxiyo cabdi cusmaan iyo taam faarax mataan iyo ayaam faarax mataan iyo nimco maxamed sheekh iyo seegada iyo maryan yuusuf sandheere dhammaan dadkaasna waxay tahniyad jecel yihiin inay u diraan cabdi aadan yuusuf iyo xaliimo cumar cibaar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isli waxaana ay leeyihiin guur keyr qaba inuu idin horseedo meerkiina ayaan eber kaga baryaynaa aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahim bal heesta saddexaad ee barnaamijka heesta saddexaad ee dhegeystayaashan usoo qabanana caashay waa hees banaadirya waa codadkii awees khamiis iyo aamina camaari
wadnahayga adaa igu taallo wallaahi adle wiilkay heya ayo wa wa laysu dhaartay sooma dhiigga laysu shubana waa maqli jiro waagan yar ibrahim waa tahay dhinacii dhambaalada kuwii ugu dambeeyey haddaan markan ibrahim midda ugu horreysa soo qabto hooye mako sheekh axmed iyo doctor cusmaan xaaji ibraahim iyo sheekh sayid ibraahim xaaji ibraahim iyo profesor faarax xaaji ibraahim iyo eedo nasro xaaji iyo eedo xabiibo xaaji ibraahim iyo eedo khatro xuseen muuse iyo eedo faadumo xaaji ibraahim iyo sidoo kale adeer aadan xaaji ibraahim iyo adeer maxamed nuur xaaji ibraahim dhambaalkan waxaa u dambeeya saaxiibada ku jira eedo muumino macalin aadan baa la yidhi dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka iyo dibaddiisa waxaana tahanada la soo dirayaa baa la yidhi xaniifo xaaji ibraahim iyo sheygeeda sheekh xasan sheekh ebo oo wiil ugu dhashay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho maalintii khamiistii taariikhda ku beegneed baa la yidhi shan iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka wiilkaasi waxay u rajeynayaan inuu noqdo midkii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara waa hagaag dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya cash wuxuu naga soo gaaray zakariya cabdicashiis ismaaciil iyo cabdixaamid aadan cabdisamad iyo muuse axmed cali iyo haykel cabdalle ismaaciil iyo cabdiqaadir cabdi maxamed iyo cumar maxamuud maxamed cabdixaafid maxamed iyo waxay yidhahdeen najiib cabdicasiis ducaale iyo cabdiraxmaan cabdulaahi xasan iyo qadar ismaaciil maxamuud iyo axmed dayib sheekh ismaaciil iyo fardoos suldaan saciid cusmaan iyo tasniim cabdirashiid xaaji iyo xaawo axmed jaamac iyo khaalid sheekh mubaraaj sheekh xuseen dhammaan ardada iyo macallimiinta jaamacadda bariga africa ee buuhoodle waxaanay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba gaarsiiyaan aabe abshir xasan qambi iyo waxay yidhaahdeen hooyo nasteexo axmed cali oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda aba anfacda aamin ayaan leenahay dhambaalka ugu dambeeya barnaamijkan ibraahimno wuxuu naga soo gaaray hambalyo tahniyad dhalasho farxadle waxaa diraya baa la yidhi cabdulle maxamuud siyaad oo loo yaqaano cabdulle garabe iyo maxamed muuse siyaad oo loo yaqaano gacma gaab iyo bishaar muuse siyaad waa bishaar caga saandi baa la yidhi iyo cabdulaahi muuse siyaad cabdulaahi sandheere iyo dahabo muuse siyaad iyo cadar muuse siyaad carabo muuse siyaad iyo cabdulaahi cumar siyaad waa cabdulaahi dheere iyo maxamed cumar yuusuf dhammaan dadkan waxay kala joogaan magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan waxaanay taaniyad halkan uga dirayaan cali muuse siyaad doctor cali iyo marwadiisa raaxo axmed maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan baa la yidhi xaafadda xamar jajab wiilkaana waxaa loo bixiyey cabdinaasir cali muuse ducada waxaa dhihi waa caashucud waa tahay wiilkaasi ku dhashay xaafadda xamar jajab alla maxaan halkaa ku lugay faahna oon sii maro oon soo maro oon baska sii raacay waa xaafadda aad u taqaan weliba ku dhalasama xamar jajab xaafadda ka hooseysan degnaa oo anzalooti la dhihi jiray waa waa tahay waxaan ugu daceynayaa wiilkaas ilaahay uu ka dhiga kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin baddu inay madowdahay biyo tahay ma maog tahay buudhalina caashaqa batalaale inuu dhigo lasoo booqda ma og tahay waa codkii fanaanka axmed cali cigaal heesta batalaale ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doonno waa caashi ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey iyo cumar xasan oo studiyaan ugu weheliyaa oo dhammaan idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo
baddu inay madowda biyo tahay ma moogtahay qudhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cabkuye laso booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha laso booqdu moogtahay naynan riyada baas bartamaha habeenkii naynan riyada baas bartamaha habeenkii barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaay beer ka saaro moogtaay beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka saara inan sidaa banjoogcaw baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay inan sidaa banjoogcaw baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl beriinseeday inuu buuxo moogtahay kasoo baraarugo inan baalahaygiyo kasoo baraarugo inan baalahaygiyo kabaaro gogoshon boholyoobay moogtaay olyobe moogtaay boholyoobaye boholyoobaye boholyoobaye boholyoobaye boholyoobaye boholyoobaye codkaasina wuxuu gebageba u ahaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure ayaa inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa